xogo dheeraadaha ayaa laga helayaa iska hor imaadyo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ku dhex maray qeybo ka mid ah magaalada muqdisho mid ka mid ah iska hor imaadyada dhex maray ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa uu ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii uu shaki iyo ismariwaas oo kala dhex galay ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk iyo kuwa booliska ah waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo boolis ah ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay dagaalkan halka lagu dhaawacay mid kale oo ka tirsan dharcadda dowladda federaalk sidoo kale xaafadda haanta dheer ee magaalada muqdisho waxaa iyana ka dhacay iska horimaadyo kale oo u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk inta la xaqiijiyey laba askari oo ka wada tirsan ciidankii dagaalamay ayaa ku dhaawacmay iska horimaadkan geesta kale askari ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu magaalada muqdisho ku dilay qof shacab ah askariga ayaa waxa uu qofka shacabka ah ku dilay warshadda caanaha ee magaalada muqdisho ilaa iyo hadda lama oga sababta uu u dilay ciidamada dowladda federaalk ayaa waxaa marar badan waxay dad rayid ah si bareer ah ugu dileen gudaha magaalada muqdisho halka kuwo kalena ay ku dhinteen iska hor imaadya dhex maray ciidankan